deegaanka wadajir hoostaga degmada dhuubley ee gobolka jubbada hoose ayaa laga hirgeliyey werbiyo taasoo ay baahi weyn u qabeen bulshada deegaankaasi oo xoolo dhaqato badan munaasabad xarig ah looga jareeyey warta ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada dhuubley iyo kan deegaanka wadajir gudoomiyaha degmada dhuubley ee gobolka jubbada hoose maxamed cabdi xaashi ayaa ka warbixiyey werbiyooda laga hirgeliyey deegaanka wadajir iyo cidda gacan ka siisay hirgelinteeda waxaan joognaa deegaanka wadajir oo aan dhex taaganahay mashruuc aad iyo aad muhiimad gaar u leh muhiimad weyn u leh deegaanka oo ah war la qoday oo wadato muxuu ahaay dhammaan wixii adeeg ahaa ee u baahnayd oo dhan hadday noqoto haamihii hadday noqoto baybinkii dadku ay ka cabayeen qalabkii oo dhan u dhamaystiran yihiin ayna hirgelisay hay-adda nice foundation ayaan rabnaa inaan mataqaanaa la wareegno oo aan kala wareegno ninkii contractorka ahaa waxaan halkaa uga mahad celinaynaa hay-adda nice foundation oo ah hay-ad qabata mashaariic waxa ku oolah deegaankana ka hirgelisay ilaa saddex mashruuc oo waaweyn sida hadda wartan oo aad iyo aad muhiim u leh oon badan baa ka jira runtii deegaanka marka aad iyo aad baa loogu raystay faa'iido badanna runtii way u leedahay deegaanka iyo dadweynaha xoolo dhaqatada waa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa welina waxaan u baahan nahay mashaariicda noocan oo kale ee hortiminta u leh muxuu ahaa deegaanka in ay noo qabtaan sida xafiiskii degmada oon dhisnayn xabsi aan dadka ku xidhno oo runtii aanaan lahayn muxuu ahaayey station boolice wax alla wixii mashruuc ahaa ee ay degmo u baahnayd degmadu iska cusub tahay waan u baahan nahay inay mataqaana xaggana u soo leexiso waana u mahad celinaynaa ilaahay idamkii mashaariicda noocan oo kale aana runtii deegaanku aad iyo aad buu ugu baahan yahay degmada dhoobley haddaan nahay maamulkeedii waxaan u mahad celinaynaa hay-adda nice foundation waxaa kaloo halka ammaan uga soo jeedinaynaa oo sidii la rabay u qabtay shaqada contractorka nuur sugow runtii waxaa ka muuqata inuu si lex jeclo leh oo wanaagsan inuu mashruucan ooga soo dhalaalay waxaa kaloo u mahad celinaynaa injineerada iyaguna farsamada mataqaanaa ee hayay oo qaabkii loo baahnaa iyo naqshadii loo baahnaa mataqaanaa salka u dhigay oo aad iyo aad runtii uga shaqeeyay halkan hadda hoos taagannahay waxaan hoos taagannahay haan weyn oo toddobaatan mitir kuyubiga oo runtii haanta ugu weyn deegaanka dhoobley ah runtii iyo haan yaroo ah toddoba mitir kuyubig oo iyadana loogu talagala afka inay ka cabbaan haantani waxay dabooli kartaa markay buuxsanto deegaanka xoolaha ku dhaqan iyo dadweynahaba inay runtii ay si fiican u waraabiso insha allahu tacaala waxaan ku xidhin doonaa ceel isna waxa dhow laga qoday deegaanka waa haanta ugu qiimo badan oo deegaanka annaga laga dhisay runtii uguna weyn aad iyo aad baa nin kasta oo mataqaanaa ka qayb qaatay hadday noqoto hay-addii fanka bixisay oo mahadda ugu weyn leh hadday noqoto maamulka deegaanka oo runtii gacan fiican ka geystay una fududeeyey muxuu ahaa in contractorku uu mataqaanaa uu shaqadiisa si fiican u guto hadday noqoto ninka qandaraaslaha oo isna sida loogu talagalay mashruucan u qabtay